waxaa halkan sida maanta aad arkaysaan ka dhacay dhagarqabayaasha sida caadada ahayd waxay ku soo qaadeen weerar weerarkaasoo ay doonayeen inay ay gudaha magaalada u soo galaan waxay wateen gaari nooho ah gaarigaasoo ay saarnaayeen laga laba dhagarqabe iyo darawalkii waxaa ciidanka amniga ee halkan ku sugan ee barta kontarool ku leh u suurto gashay inay ka hortagaan oo ay joojiyaan oo celiyaan kadibna markii isku dayga ama hor istaagga lagu sameeyey waxaa ka dhashay israsaaseyn labadii dabley iyo darawalkii iyo ciidankii amniga ee halkan ku sugnaaba waxaa ka dhacday israsaaseyn goobtan waa ex control afgooye waa taqaanaan sida ay biisiga u tahay oo mashquulka u tahay oo shacabka iyo gaadiidku ay isku dhaafaan israsaaseyntii waxay suurto gelisay gaadiidkan aad arkaysaan shacabkii saarnaa inay ka degaan oo ay kala cararaan oo runtii aan ilahay uga mahad celinayno inay intoodii badnayd dadkii gaadiidkan saarnaa ay bad qabaan oo ay ka badbaadeen israsaaseyntii kadib waxaa dhacday oo ka dhashay qaraxa aad hadda halkan aad uga jeedaan oo dhagarqabayaashii halkan joogay ee damacsanaa inay gudaha magaalada u galaan ay ku dhinteen tirada dhimashada waa laba qof oo shacaba waxaa naga dhaawaca askarigii ishor istaagga ku sameeyey oo barta kontarool ku qornaa saaka iyo lix dhaawac ah oo ka tirsan shacabkii ereyada ka agdhowaa ciidanka waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo sida ay mar walba xeeganka ugu jiraan inay ka hor tagaan falalka argagixisada lidiga ku ah ee amniga magaaladan rabaa inay dhibaato u geystaan oo dhibaato u geystaan shacabka magaaladan ku nool halkan oo ah baraha ugu muhiimsan ee magaalada laga soo galo waxay ciidanku mar walba ka muujiyaan feejignaan dheeriya sidaa arkaysaana nimankan waa u suurtogeli weysay inay magaalada goobihii laga soo geli jiray ka galaan waa u suurtogeli weysay gudaha magaalada inay sidii caadada u ahayd xooggooda ay ku diyaariyaan qaraxyadii iyo maaragtay walxihii ay magaalada ku dhibaateyn jireen hadda waxay naflacaari leeyihiin inay barihii kontarool iyo goobihii laga soo galaayo ciidanka amnigu ay ku diyaarsanaayeen sida ay xoog ugu soo geli lahaayeen annaga marka waxaan diyar unahay mar walba inaan ka hor tagno ciidankeennuna ay diyaar u yihiin naf iyo naftaba u huraan inay mar walba ishorstaag ku sameeyaan shacabkii halkan hantida uga burburtay sida gadaasheeda ka muuqatana waa uga tacsiyeenayaa ilaahayna waxaan rajeynaya inuu bedelka khayr qaba ugu bedela waxaa ka muhiimsan inaan markaas ka hor tagnay khasaare intaan ka badan inay ka geysa lahaayeen gudaha magaalada ama isla bartan control hadda aan ku suganna waa maasantii